subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington
waa subax arbaca ah bisha juulayna waa saddex sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dt com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saakana waxaa daadihinayay maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobadaan idiin haynana idaacaddeenna saakaad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah mudanayaasha maamulka gaarisa ee waqooyi bari kenya oo sheegay in ciidanka milatariga kenya uu dadka shacabka ku xadgudbo magacayga waa cabdulaahi maxamed budul waa mudanaha laga soo doortay degmada sangaayilu shalay waxaa ka dhacday qisa la yaab leh loo dulqaadan karin
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa xaafadaha aanan korontada lahayn ee magaalada jabuuti iyo sida nin dhallinyaro ahi uu arrintani xal ugu helay dibadbaxyada ka socda jasiiradda hong kong halka ay ka soo bilowdeen iyo halka laga yaabo inay ku dhammaadaan qodobadaasi iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka ugu yaraan afartan muhaajir oo ka soo jeeda qaar ka mid ah dalalka afrika ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen ku dhowaad siddeetan kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii xalay madaafiic lagu garaacay xere ay ku jireen dad muhaajiriin ah oo ku taalla duleedka magaalada tripoli ee dalka libiya sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha libiya ayaa sheegay in tirada dhimashada dadka lagu laayay xerada degmada tajowra ee bannaanka caasimada libiya ay intaasi ka badnaan karto wuxuu intaasi raaciyey in hadda ay shaqaalaha gargaarka deg dega ah ay weli daadgureynayaan meydadka iyo dadka dhaawaca ah bayaan ka soo baxay dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee libiya ayaa lagu cambaareeyey weerarka war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in weerarka uu ka dambeeyo jenaraalka awoodda badan ee khaliifa xaftar ma jirto ilaa iyo iminka cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka lagu qaaday xarunta lagu hayay dadka muhaajiriinta ah ee libiya sidoo kale weli ma aysan soo bixin faahfaahin ku saabsan dalalka ay u kala dhasheen muhaajiriintii xalay lagu dilay dalka libiya
maamulka madaxweyne trump ayaa ka noqday qorshe uu doonayay in waraaqaha tirakoobka maraykanka lagu daro su-aal dadka buuxinaya lagu weydiinayo inay jinsiyadda maraykanka haystaan iyo in kale tirakoobka oo tobankii sanaba mar la qabto ayaa la qorsheynayaa sannadka soo socda ee laba kun iyo labaatan ka noqoshadan ayaa micnaheedu yahay in xafiiska tirakoobka ee maraykanku uu hadda bilaabayo daabacadda waraaqaha tirakoobka oo loo durayo guryo ka badan boqol milyan maamulka trump ayaa damca inuu tirakoobka muddo dib u dhigo hase yeeshee dib udhigiddaasi waxay jebinaysaa sharci federaaliya tirakoobka waxaa kaloo lagu ogaadaa deegaanada doorashada iyo sida lacagaha dowladda federaalka loo kala qaabeeyo iyadoo deegaanada la eegayo maxkamadda sare ayaa maalmo ka hor shan iyo afar ku diiday codsi uu maamulka trump ku doonayay in su-aasha jinsiyadda lagu daro waraaqaha tirakoobka subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad wararkaasi kala socotaana waa v o a washington hogaamiyaasha laga soo doorto maamulka gaarisa ee waqooyi bari kenya ayaa cabasho ka muujiyey xadgudubyo ay sheegeen in ciidamada milatariga dalka kenya ee ku sugan xadka soomaaliya iyo kenya ay ku kacaan amaba kula kacaan dadka shicibka ah warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa gaarisa ka soo diray waryaheena maxamed faarax shire waxay sheegeen hogaamiyaashan in dhacdooyin saxiiga ay ka dhacayeen qaybo badan oo ka tirsan gobolkan ciidamada militariga dalkani kenya gaafuriga iyo xuduudda kenya iyo soomaaliyana ay yihiin kuwa inta badan aana kala aqoonin cidday ku soo duuleen iyo weliba cidday ilaalinayaanna magacayga waa cabdulaahi maxamed budul waa mudanaha laga soo doortay degmada sangaayilu shalay waxaa ka dhacday qisa la yaab leh loo dulqaadan karin qisadaas oo sameeyeen ciidanka kenya khaasatan nimankan militariga arrintaas oo lagu sameeyey ninka la yidhaahdo ciise cabdi oo xoolihiisa imin laba iyo tobanka wakhtiga ay tahay uu xoolaha soo gelbinay xaragada kaambiguu soo agmaray inay ariga ay ka daba qabteen la weydiiyey maanan arkinay dheheen annaka mas-uuliyiinta weydiinay manaan arkinayna dheheen ka dambe haddana maalin laata ay heesteen ay marka dimaadeen ayna yidhahdeen waan soo sii dayna ninkii arrintii iidaahd markii ninkii u imaadana jirkiisoo dhan baa dilan waa jir dileen waa nin aan gadaal u fadhiisan karin lugaha ku istaagi karin waa uun shafka una ku jiifo un wax kale uu samayn karo male gadaalna uma fadhiisan karo lugahana kuma istaagi karo shafka muu ku fadhi karaa inta badan hogaamiyaashan ayaa waxay sheegeen inay iska caabin ka muujin doonaan shacabka ku dhaqan gobolkana la hadli doonaan haddii ciidamada militariga dalkani kenya ay ku sii adkaystaan xiriir xumaanshaha haatan soo dhexmaraya shacabka ku dhaqan gobolkan iyo ciidamada militariga dalkani kenya ee ilaalada ka ah xuduudda kenya iyo soomaaliya isku xirto magacaygu waxaa la dhahaa diiriye barre cabdi mudanaha laga soo doortay dhammaajo wixii la isxusuuqi jiray inay dhammaataan moodaynay wixiina hadda way socotaa militariga waxaa loo soo diray inay waddanka difaac ay sameeyaan xuduudiyaha ay joogaan safartii hore waxaan ogeyn libooy inay dadweynaha baabi'iyeen militari kelina ma dhihi kara xalay waxaa la galay haamay g s uga joogay haamay xalay dadweynaha guryahooda may seexanin saaka dhanan waxaay marka waxaan ka codsanayaa cid alla ciddii u xil saaran inay arrintan gasho militariga hadda sangailo joogo in tallaabo degdeg laga qaado hadday laga qaadi waayo dan annagoo gaarisa county ah ayaa hub qaadanayno waan difaacaynaa dowladdaa iska difaacaynaa dowladda aan soo dooranno inayna gumaaddo ma aha dowladda waan iska difaacaynaa awood waan leenahay ilaahay baa awood na siiyo waxaan ka baqaynaana ma jiro cabashadaasi kadib xoriro kala duwan oo la sameeyey laamaha ugu sarreeya militariga dalkani kenya ayaa dhammaantood ahaa kuwaanan ii suurtagelin intooda badanna waxay ahayn taleefanadooda kuwa aysan qabanin halka qaar kalena ay ka maamaagayeen inay ka jawaabaan eedeentaasi mudanayaasha laga soo kala doortay gobolkani ay u soo jeediyeen ciidamada militariga dalkani kenya ani waxa ay mudanihii laga soo doortay degmada huluqo waxaan halkan iskugu imaanay inaan ka cambaarayno arrinta foolxun ka dhacde degmada sangaa'ilu oo nin maskiin oo ariley ari iskala jiro maqhribkii arigiisa isoo soo xaraysanay laga qabtay habeen hore ay bariisiiyeen kaambiga ani ninka ciidanka u weyn meesha meja biketi la dho anaa la hadle wuxuu idhahay nin noocaasi maanan arkin waanan weydiiyey maanan arkin ugu dhahay dadkiibaa marka intay iskugu imaadeen telefoonkiisana waa la baaray wuxuu tusinay kaambiga inuu ku dhex jiro markaan weydiinana uuna inkire markuu maqle ummaddiiaa bannaanbixi rabtaa oo mudaharada dhici raba ayuu jiifka iyo rag kale la soo hadle duqayd buu u yeertay duqaydii baa isla shireen waan soo sii daynaynaa u dheh ee dhibka hala joojiyo wuu soo sii daan waayey maalin cadooy maxas yaale wuxuu ku sameeyey ayuu ogaa oo xamaasad sii dhalinayso laba saac iyo labaatan iyo kow ayuu mesej ii soo diray asoo leeyaho ninkii waan gelbinne gurigaan geynay luuqadah oo dadka reemiyiga aanan aqoon fara badan aysan u lahayn xiriirada kala duwan ee ciidamada militariga ay la samaynayaan bulshada intooda badan waa kuwa isku soo celcelinayo in isfahanwaa uu dhex maro bulshada reer guuraaga ee ku dhaqan xuduudaha dalkani kenya dalka soomaaliya uu la wadaago kumanaanka ciidamada militariga dalkani kenyana intooda badan waxay ku naaloodaan inay difaacayaan shacabka ku dhaqan gobolkan ayagoo dhacdooyin fara badan oo kooxda al-shabaab ay ka sameyn leed gudaha dalka kenyana ay fashiliyeen maxamed faarax shire v o a garisa
subax wanaagsan dhegeystayaal waxaad nagala socotaan v o a washington dibadbaxyada hadda ka socda jasiiradda hong kong ee raacsan dowladda shiinaha ma ahan markoodii u horreeyey sanadkii labada kun afar iyo tobankii waxaa dadka jasiiraddaasi ay dibadbax ku jireen muddo laba bilood iyo bar ah waa intii u dhexaysay bilaha sebtembar iyo desembar jasiiraddan ayaa dowladda ingiriiska ee sanadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo sagaashankii ku wareejisay dowladda shiinaha haddaba waxa markii hore ay dowladda ingiriiska gacanta u geliyey waxaa dibadbaxyadani ay salka ku hayaan iyo sida xaalka mustaqbalku ku dambeyn doono ayaa maxamed cabdi xasan sandheer uu ka wareystay cabdifataax maxamed muuse oo ku sugan dalka maleesiya
runaantii markii u horreysay ingiriisku waxa uu jasiiradan qabsaday oo dagaalku qabsaday kun sagaal boqol iyo afartan iyo kun sideed boqol iyo afartan iyo labadii xilligaas oo dagaalla ay ka socdeen dhinacan maaragtay wadamada bariga fog waxaana xilligaas jirtay in wadamada yurubtu ay bariga fog aada ugu tartamayeen oo ay doonayeen inay maaragtay ay xukumaan taas waxay suurtagelaysay in hong kong iyo jasiirado kaleo hoos yimaada uu maaragtay ingiriisku uu gacanta ku dhigay oo ingiriisku qabsaday intaas waxaa dheereed marka xilliyadaas waxaa jirtay in shiinuhu aanu awood lahayn oo boqortooyooyin ay xukumayeen aada u wiig u ahaa oo maaragtay awood badan aysan jirin marka kun sideed boqol iyo sagaashan iyo sideedii baa heshiis rasmiga waxaa kala saxeixday boqortooyadii ingiriiska iyo maaragtay dowladdii xilligaasi ama maamulkii xilligaasi jiinaha wadanka shiinaha ka talinayay oo ogolaaday in maaragtay si rasmiya muddo adigu sagaashan iyo sagaal sano ah uu ku kiraysto oo maaragtay uu si maaragtay kira ahaana u haysto oo meesha maaragtay saa ugu haysto marka sidaas buu ingiriisku kula wareegay oo maaragtay kiradaas oo run ahaantii xilligeedu dhacayay kun sagaal boqol iyo sagaashan iyo toddobadii intaas ayay ku ekayd marka ilaa intaasuu xukumayay marka wuxuu noqday gobolku ama hong kong markaan idhaahnaba qeyb ka mida maaragtay wadamadii la oran jiray adigu territories ingiriiska uu haystay oo xukumayay oo wadankan ingiriiska banaanka ka ahaa marka culturally iyo economically iyo maaragtay dhinac walba waa uu bedelmay oo wuxuu ahaa qeyb asia ka mida ama china ka mida ingiriisku xukumo laakiin dhaqan ahaan iyo awood ahaan iyo maaragtay dhaqaale ahaanba ingiriiska raacsan bu ah waan gartay marka kun sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashankii oo jasiiradda walaalo kala wareegay waxyaabihii lagu heshiiyey maxaa ka mid aha run-aantii xilligaas oo ahayd xilligii rasmiga ahaa oo maaragtay uu ka dhammaanayay kiradii uu u kiraysanaa maaragtay gobolkani ingiriiska waxaa jirtay in qodobo dhowra ay labada dhinac ku heshiiyeen ingiriisku waxa uu ku xiray in uu jasiiradda wareejiyo maadaama ay maaragtay ka dhammaanayso kiradii uu meeshan ku haystay in qodobo dhowr ay isku afgartaan gaar ahaan ingiriisku waxa uu doonayay inuu ka saxeexo qoladan chineeska in maaragtay qodobadaas ay tixgeliyaan waxaa ka mid ahaa qodobadaas haddaba in hong kong ay yeelato maamul iyada u gaara autonomy awood leh oo maaragtay ay ku jirto inay ayagu isxukumaan baarlamaan inay yeeshaan ama qaab ahaanba haddaan soo koobno sharcigii xilligaasi ka jiray ama nidaamkii siyaasadeeda ka jiray hong kong aan waxba laga bedelin waxna laga maaragtay aan aan aan laga naaqusin laakiin chineesku ay keliya oo noqdaan waddan maaragtay dusha ka xukuma oo qaab ahaan ay ku dhex jiraan dowladweynaha shiinaha laakiin ay leeyihiin xeerarkooda iyo nidaamkooda u gaarka waxaa ka mid ahaa inay doorasho qabsan karaan inay asxaab yeelan karaan inay maaragtay judiciaryga iyo executiveka iyo waxaas oo dhan ay awood u leeyihiin marka laga reebo defensiga dhinaca defensiga ama maaragtay difaaca oo maaragtay jeynuhu maaragtay awoodda uu leeyahay dowladda weyne maaragtay oo beijing ay awoodda leedahay iyo sidoo kale maaragtay in siyaasadda sare ay maaragtay shiineysku ay dusha ka xukumaan waan gartay hadda maxaa buuqa dhaliyo la isku haysta runaantii waxaa marka ku jiray oo iyadana qodobadaas ka mid ahaa in waxyaalaha kale ee dadka reer hong kong ay xaqa u leeyihiin oo heshiisku uu awoodda siinayay ka mid ahaa inay leeyihiin maaragtay freedom of of speech inay maaragtay xorriyatul qowlka iyo maaragtay inay mudaharaadi karaan inay maaragtay dhaqdhaqaaqa ay samayn karaan inay wax kasta oo waddan reer yurubay uu samayn karo ay samayn karaan marka waxaa dhacday in berihii u dambeysay dowladda maaragtay ama maaragtay ismaamul goboleedka hong kong xukuma uu si ugu janjeeray dhinacan maaragtay dowladda dhexe ee maaragtay beijing taasoo maaragtay ay marka ahayd in siyaasado dhowr jeer maaragtay dowladda dhexe ay ku doonayso in ay awoodda ku ballaariso taasoo qaab ahaan ka hor imaanaysa wixii xilligii hore lagu heshiiyey marka waxaa hadda murankan taagan dhaliyey oo aan dhihin karno waxa ay maaragtay arrinta ay dabka kusii shiday kadib markii baarlamaanka ama aqalka hoose ee maaragtay hong kong uu doonayey inuu maaragtay baasgareeyo barnaamij odranaya dadka dembiyada ku gala hong kong dhexdeeda waxaa loo masaa loo geyn karaa oo lagu maxkamadayn karaa maaragtay dowladweynaha shiinaha dhinaca maaragtay beijing ama dowladda dhexe taas oo run ahaantii ka hor imaanaysa qodobadii markii hore lagu heshiiyey ee xilligii maaragtay ingiriiska uu ku wareejinayay dib ugu celinayay maaragtay hong kong shiinaha ay maaragtay ku qeexeen in hong kong ay si sharciyan ah ama maaragtay dhinaca judiciaryga iyo maaragtay parliamentarianka dhinacaas oo dhan iyadu ay ismaamuli karto daamceedu waxa weeye qofka hadduu dambi ku galo hong kong dhexdeeda in hong kong dhexdeeda lagu maxkamadayn karo waan gartay laakiin hadda waxay u muuqatay in baarlamaanka maaragtay hong kong hadda ay doonayeen inay biilkaas maaragtay ay ay baasgareeyaan haddii la baasgareeyana maaragtay qofku markuu dambi galo lagu maxkamadayn karo ama lagu maaragtay xilliga maaragtay uu maaragtay uu prisonka ku qaadanayo meesha la yidhaahdo dowladda china maaragtay ama dhinaca weyn ee maaragtay ee dalka ama dowladda dhexaba marka taas baa dadku ka godoodeen waxay u arkeen in maaragtay influensiga dowladda dhexe ay kusoo badanayso gobolka si maaragtay tartiib tartiib ana ay dowladda dhexe u doonayso inay dhammaanba xuquuqdii uu heshiiskii hore siinayey maaragtay ismaamul goboleedka hoose ee hong kong ay ka hor imaanayso taasi waxay marka noqotay in dadkii ay kasoo horjeedsadaan oo si adag maaragtay arrintaas uga hor yimaadaan kaasina waxa uu ahaa cabdifataax maxamed muuse oo ku sugan dalka maleeshiya kana faallooda siyaasadda arrimaha aasiya waxa uu khadka telefoonka ugu warramaya maxamed cabdi xasan saneere
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington dalka jabuuti waxaa lagu jiraa xilliga xagaag ah oo ah wakhtiga ugu kulaylka badan korontada ayaa ah mid ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan nolosha caadiga ee dadka waddankaasi iyadoo heerkulku uu toddobaadkan u dhexeeyo afartan ilaa iyo saddexiyo afartan digri centigrade iyadoo kuleelkaasi uu jiro ayaa xaafadaha qaar aanay weli gaadhin korontadaasi xaafadahaasi waxaa ka mid ah kuwa ku yaala degmada belbela sida xaafadda waraabeley iyo maskiito dadka xaafadahaasi ayaa isticmaala nidaamka solarka halka dadka danyarta qaarkoodna ay biyo isku rusheeyaan guryaha kuleelka dartii marka la gaadho waryaheena sagal siciid faarax ayaa arrintan ka waraysatay cabdalla aadan siciid oo ku nool xaafadda waraabeley ee magaalada jabuuti
soolarka waxaa fikraday keenay hadda meesha kooraan malay oo kooraan laan baa jirta waa xaafadaha sitima iskuteerreera xabad kooraana weli may soo gaadhin dadka waxaan ku qasbaya inay wax koronto ay helaan marka istibir wuxuu noqotay inaan samaysano solar oo alxamdulilah waddankeenu aad buu kusoo batay solarkii elektronigayaasho dhan baa lagu hayaa waana solarkii halkaasaan doonanay kusu iibsaneed
marka hadda xagaagi baa lagu jira xilli kuleela sidee baad marka u buuxiyaa baahidiina dhinaca korontada hadday noqoto marwaxadii ama iftiinkii ama kii cuntada ama kii qabowga siaad se xagaagii idinku isku tihin
wallaahi waxa weyaan hadda wuuna baahi diray alxamdulilah wuuna baahi diray oo si fiican baan wase kooraankaa maan la mid nahay ee caadigaa umaan la mid nahay muraaxaddii sidiiba noogu socdaa teeleygii iyo treygii alxamdulilah bis waxaanan awooddaada ma ku xidhan tahay muraaxaddu waxaa jira muraaxad kale waxaa jira sida kilimasarko kale ah oo haan yaroo biyaa lagu shubaa biyo qowow taasina de waxay u baahan in badan kuma wadaso inaan soo qaato aan doonayay wax bad badan kuma kilimaser baa xida jira oo sooleeraa jira kilimaserkan wuxuu ubaahan yahay isagana kharash buu ubaahan yahay marka waan awoodi waayay inaan kilimaserka sooleerkan soo dhigto iyo qalaseer sooleeraa jira inuu baano saacadaan kuna haysta baano waxaa loogu tagala inaan xitaa qalaseer ku isticmaalo baahidii xoogii baa ii saamibeedi laakiinse intii kaloo ka kaaftoomay alxamdulilah tan hadda aad sheegay sidoo kale bahashan qabowga keentay sida qaboojiyaho kale ah ee biyaha lagu shubo waxaa maqlay biyo baraf baa lagu dhex diraa mise ayadaa barafka wadata mise se iyada loo isticmaala bi biyo qawow baa ay u baahan tahay waa inaad biyo qawow u shubtid oo biyaha qawow ay kadib kuusinaya leer qawow oo biyarna si waxa rusha oo kale u yareegeen waana qawow sida kilimasaro kale laase malayka hadduu ka heli lahaan lahaa aqalka kusii harayo waan soo iibsan lahaa laakiinse waa in yaroo kugu soconaysa saddex saac ama lahaa saac laakiin hadduu kusii harayo sida kilimasaro kale aqal ku dhex harayo gurigu
marka asaga markii lagu shubo biyaha qabow ma wuxuu ubahan yahay in ama dab la geliyo si u shaqeeyo may wuxuu iska leeyahay baano yar buu iska leeyahay oo u gaara ayuu iska leeyahay uma baahno dab waxaas
marka bilaa bilaa asaga waxaa la isticmaali karaa bilaa koronto meel kasta waa la dhigan karaa bilaa koronto bis baano yar buu iska leeyahay cidda u dhegeysid yahaantiisa yar biyahan baa haa solar buu iska leeyahay biyo qawowna waa ku shubaysaa biyahan kulul maaha biyo qawow marka waa qawow intaas waxaad dareemaysaa sidii kilimasaro marka hadda xilligoo kale intan kuleylka dhowrka marooda kuleylka lagu jiro qofkii aan sidaad sheegtay xaafadiin kale korontadu gaarin oo xataa soolalka kaleba haysan qabowga yar wuu iska samaysan karayaa wuu iska soo qaadan karayaa xabad ciyaalkii xaafadda ugu filaya haa de way soo ibsan karayaan laakiinse meeshaan galo dadku dad aada u itaal yar weyn oo dan yar ah marka ma wala awoodi karaan inay soo iibsadaan marka dad ninba wuxuu yar karaankiisa uu taalabsan karay uu soo ibsaday nin baano yar soo ibsado muraxad yar ushidaa nin tiilay ku darsan kara niba itaalkiibuu meeshaas ka ciyaaraa xaafadiina maxay u soo gaari waaya kooraanku ma magaaladii ka fog tahay mise maxay maxay u soo gaari lahay kooraan insha allah iminka dhawaan dawladdeenu insha allah way sameynaysaa iminka waxaa la wadaa boos baa nala wadaa kooraankii waa laba koonaa laga kala wadaa insha allah iminka waan rajeynaynaa xida dariiqadii waayo marka kooraan la sameynayo waa in master balaankii la diyaariyo oo tikad la wixeeyo tikadda iyo kooraankana way isla socdaan marka iminka dariiqadii tikadaha lasii bannaynaya aqadaha ayaa la kiciyey oo iminka dad baa laga saaray dhulkii oo la siiyey guryo kalaa la siiyey oo hantiya ayaa ayaa la siiyey oo aqalada waa aqala u dhaamaa oo dhagaxa madaxweyne dhiso aqala madaxweyne dhisaa jiro oo stegar gaar leero marka kuwaas iminka stina step baan jeedaa alcaf ayuu iminka dejiyey aqaladaas dadkaasi dariiqana loo sameynaya hadduu alleero tikadii iyo kooraankina way isla socdaan insha allah way dhawaan wayna soo gaarayaan macala kooraanka marka waxay ka mid yihin xaafadaha dib habeynta lagu sameynayo ee dadka dayartaa degayna meel kale looga saarayo markaad eegto tusaalahaan ada waxaa tihi xaggaa baan deganahay kooraan waxaa ii shaqeeya bahasha ka waran dadka kale ee danyar tahay aan haysan ama karayn say isku maareen iyaguna wallahi dadkaasi aqaladoodii bay qayb furaan oo xagga yar barendaha oo kale siay leer uga helaan ama waxay samaystaan teeraas yar oo qoryaa si ay dushaada leer iyo waxaa uga helaan bay ayay ayay samaystaan marka dadkaasi wey haijir waxay ku jiraan dee biyo inay rushaan rushataan dhugu qooyaan ubadkii shamad yara isugu irqooyaan wallahi xaalo aada u xun bay ku nugyahay insha allah waxaan rajeynayaa inay nolosha noola dhaanto khayr qabay heli doonaan hadduu allah yaro xaafadda degan tahay maadaama weli koraanku gaarin oo saa sheegtay la wado habeyntii xaafadaha dariiqyada waxyaabihii kale ee bulshada u baahnayd oo kale suuqii oo kale iskuuladii oo kale ma leedahay wallahi hadda iskoolku wuu naga dheeryahay oo imika arday cayaal yar baa jira oo u lugeeya caafad labaad oo jiro cayar babilons leeda oo waxay ka baxaan qow insha allah ima dowla dowladdaa wadda imika qowgaasina laga baxeeyo brish ayaa nala wada dolero oo dadku way u dhib yaraan doontaa socodka laakiinse iminkaan dadku ay ciyaalkiira dhaneerta ay dugsada hoose dhigtaa way la cadibnaadaan halkaasay lugeeyaan marka taastin ma haysano insha allah dhowaan dowladda ayaa samayn doonta hadduu alleero wayna waa mashruuca iyaga socday ayay ayay ka mid tahay suuqiina suuq xoogaa ma lihin suuqaas waxa waa suuq yara adag dadku aniga kule dadku dad itaaliyar bay u badan yahan lama karsado imika hilib oo kale hilibka lama iibiyo ayaamaha kale maanta jimcaha kole haddaa hilib la iibiyaa ayaamaha kale waxa hilib iibinaya ma arkisid marka maxaa loo iibin waaya ma dadkaan lacag haysan mise meeshaan lagu qalin dadka itaaliyar dadkaan iibsan kareen oo itaaliyar bis waxaa la iibiyaa un xawaashada kale de dooruriga laga maarmaa la iibiyaa laga siilib iyo markaa aad ugu baahantid jimcii baa sugi ama waxaa doona beegaadus ama xiyaaldi
waraysigii ay sagal siciid faarax la yeelatay cabdalla aadan saciid oo ku nool xaafadda waraabeley ee magaalada jabuuti halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington haatana dhinaca ciyaarahan gelaynaa nuur ayaa stuudiyaha igu weheliya nuurow ciyaaro fara badan baa asaan hore uga sheegnay idaacaddeenna ka socda dunida koobkii qaramada afrika socda koobkii adduunka ee dumarka socda kooba america socda haddii aynu ku bilowno dhinaca qaaradda africa ciyaarihii africa sandero ee wareegii koowaad ayaa xalay lasoo gebagabeeyey waxaana hadda isugu soo haray lix iyo toban xul waxaana la ciyaari doonaa ciyaarahaasi inta udhexeysa jimcaha ilaa iyo isniinta xulalka isugu soo haray waxay isugu aadeen sidan morocco iyo benin uganda waxay ku aaday senegal waxaana ay ciyaarahaasi dhici doonaan aan hadda sheegay jimcaha sabtida waxaa ciyaari doonaan nigeria iyo cameroon oo ah laba wadan oo deris ah kana mid ah xulalka ugu hanashada badan tartankan waxaana loo arkaa ciyaarta ugu xiisaha badan wareega lix iyo tobanka xulka dalka martigelinaya tartankan ee masar waxa ay uu fooda diri doonaa south africa waxaana ciyaartaasi ay dhici doontaa sabtida axadda waxaa wada dheeli doonaa algeria iyo gine laakiin wadanka sanadkan ka yaabsaday dalalka africa ee madagaskar ayaa oo maxamedow ah wadan markii ugu horreysay tartanka ka qaybgalaya gruubkiisana gruubka uu ku jiran kaalinta kuwaad kaga soo baxay waxa uu la ciyaari doonaa xulka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo waxaana la saadaalinaya inuu u gudbi doonaba wareega sideedda maali waxay la ciyaari doontaa ivory coast isniinta tunisiana waxay la dheli doontaa ghana marka koobkii africa wareegii lix iyo tobanka sidaa ayay isugu aadeen dalalka waan gartay dhinaca iyo qaaradda latin america amaba koonfurta maraykanka en deriskanahay haddaan tagno cooba america socda ciyaartii gebagabada ayay kooxaha qaarkood ama wadamada qaarkood u gudbeen ciyaar waxaa goordhowid soo dhammaatay aada u xiiso badnayd oo labada waaweyn dhinaca kubadda cagta marka la fiiriya brazil iyo argentin dhex maraysay waa sidaas sandheere brazil iyo argentin waxay ku tartameen semifinalka ama afardhamaadka ee tartankan waxaana laba gool iyo eber ay guusha ku raacda xulka qaranka ee brazil ciyaaryahanada gabriel jesus iyo ciyaaryahanka kale fermino ayaa labada gool u kala dhaliyey waxay ahayd ciyaar xiiso badan laakiin brazil ayaa ku gacan sarreysay messina sidaas ayuu guuldaro maaragtay kula hoyday oo argentin maxamedo messi dhibaato ayaa ka haysata dhinaca tartanka xulkiisa uu ciyaaro waxaan ognahay in uu barcelona markuu joogo koobo badan uu u qaaday laakiin xulka wadankiisa weligii ma uusan u qaadin koob waana halka uu kaga wanaagsan yahay ronaldo oo ay ku tartamaan laacabtinimada adduunka oo waxaan ogeyn ronaldo in bortuqiisku u qaado koobka yurub ee qaramada yurub marka brazil waxay sugi doontaa midkood beru iyo jili oo caawa ciyaari doona waxaana koobkan brazil ugu dambeysay labada kun iyo toddobadii argentin shan jeer ayay soo gaartay shantii jeer ay ugu dambeysay finalka ayay timid afar jeer ayay aan idhaahday shantii sano ee ugu dambeysay ee tartanka la qabtay afar ka mid ah ayay finalka timid midna ma qaadin jili ayaa labadii tartan ee ugu dambeysay rigooryaal ku qaadaysay waan gartay dhinaca yurub haddaan tagno waddanka faransiiska ciyaarihii kubadda cagta ee koobka adduunka ee dumarka socda maraykanka iyo ingiriiska foodeystaray ciyaar xiisale ayay ahayd dabcan waanu fiirsanay xalay dabcan annagana waxaynu ahayd america dabcan maaragtay galaba ayaynu ahayd marka ciyaartaasi waxay dhex martay ingiriiska iyo maraykanka gabdhaha labada wadan waxaana ay ahayd wareegii semifinalka waxaana laba iyo hal ay guusha ku raacday xulka maraykanka goolasha waxaa u kala dheliyay alex morgan oo hadda lix gool leh iyo christian press ingiriiska goolka keliya waxaa u dhalisay ellen white iyada iyo alex morgan ayaana maxamedo goollinta isla hogaaminaymin lix gool ayay leeyihiin laakiin morgan haddii ay gool keento ciyaarta finalka oo ay la ciyaari doonaan mid ka mid ah holland ama xulka sweden waxaa laga yaabaa inay qaado marka maraykanka markoodii shanaad ayay soo gaareen finalka ingiriiska weligood ma imaan koobkii adduunkii hore iyo kan haddaba waxaa lagu reebay wareega semifinalka marka lama ogaan karo cidda ku guuleysan doonta laakiin maraykanka ayaa loo saadaalinayaa caawana waxaa is arki doona sweden iyo holland midkii soo baxa ayaana finalka gaari doona waan gartay aad baad mahadsan tahay wixii natiijooyina ka soo kordhanaa dabcan idaacaddaheenna soo socda ayaan dadweynaha ugu soo gudbin doonaa haatanna dhinacii heesaha haddaan jalleeco nuurow hees waxaa jirtay aad adigii iyo bashiir ka sheekeysanayseen saaka aad iyo aad heesta waxaa hore ugu luqeysay fanaanada allah unaxariistay saar axmed jaamac ma naxo jecel laakiin gabar dhalinyaro ah ayaa sandheerow ku luuqayso oo waddadii heesta ay lahaydna dhigtay waa jamiila jackson
heestaasi fanaanada jamiila jackson ay qaadaysay dabcan marka laga arko sawirka nuurow waxaa la arkayaa in dad musiiga caanka ku ah sida cabdinaasir macalin saciidi iyo ay garaacayaan aad iyo aad muusiga dhalinyarada garaacaysana waxaad moodaa inay kaga duwan yihiin dhalinyarada maaragtay xiliyadan casriga ah muusiga u garaacayay fanaaniinta marka waxaa moodaa in ay soo nooleeyeen qaabkii kooxihii hore ay u garaaci jireen musiga
dabcan heesaasaan kaga tegaynaa dhegaystayaasha intaynu dib u kulmi doono anigoo ah maxamed cabdi nuur xasan nuur albukhaari iyo bashiir abig waxaanad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan